maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada garowe ee xarunta u ah maamulka la baxay puntland ka socday shir si wadajir ah ay u yeesheen axmed madoobe iyo siciid deni oo ah hogaamiyaasha maamulada la baxay jubbaland iyo puntland kadib shirkan markii uu soo gabagaboobay waxay shalay soo saareen war-saxaafadad soo bandhigaya qodobadii ay isku afkarteen oo ay ku jiraan kuwo ay kaga soo horjeedaan dowladda federaalka iyo siyaasadooda ku aadan doorashooyinka wax kabeddelka ay ku samaysay dastuurka ay ku dhaqanto iyo arrimo kale oo ay diidan yihiin axmed madoobe iyo siciid deni ayaa waxba kama jiraan ku sheegay wax kabeddelka dowladda federaalku ku samaysay dastuurka u qoran waxayna sheegeen inaysan awood u lahayn inay wax ka beddesho haddaba shirka waxaa ka soo baxay dowladaha puntland iyo jubbaland waxay isku raaceen in guud ahaan ay waxba kama jiraan tahay wax kabedelka la sheegay in lagu sameeyey dastuurka kumeelgaarka ah ee dowladda federaalk ee soomaaliya hay-adaha dowladda federaalka ah awood uma lahan wax kabedelka qodobada asaasiga ah ee dastuuriga ah sidoo kale dowladaha puntland iyo jubbaland ma aqoonsanaa wax kasta oo ka dhashay wax kabedelka lagu sameeyey dastuurka waxay si cad u sheegeen inaysan aqoonsanayn tillaabooyin dhowr ah oo ay dowladda federaalku qaaday kadib wax kabeddelkii dastuurka waxay ku eedeeyeen inay ku tagrfashay dhaqaalihii ay siiyeen shisheeyaha qaybtii ay maamul goboleedyadu ku lahaayeen iyo inay u adeegsatay weerarada iyaga ka dhanka ah shisheeyaha ayayna u soo jeediyeen inay iyaga si toos ah ula soo xiriiraan haddaba dowladaha puntland iyo jubbaland waxay beesha caalamka ugu baaqayaan in dub eegis lagu sameeyo habka loo gaarsiiyo soomaaliya kaalmada ay bixiso beesha caalamka islamarkaasna ay deeqbixiyaashu toos ula macaamilaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya inta heshiis buuxa laga gaarayo hanaanka qaybsiga khayraadka iyo awoodaha dalka dowladaha puntland iyo jubbaland waxay caddaynayaan in dowladda federaalk ee soomaaliya ay si xun ugu takrifashay awoodaha afarta ah ee uu siinayo dastuurka kumeelgaarka ah ee federaalk soomaaliya hadalka labada maamul ayaa kusoo aadaya xilli in muddo ahba oo khilaaf xoogan oo arrimaha siyaasadda la xiriira oo kala dhexeeyey dowladda federaalka iyagoo ka baaqday shirar kala duwan oo dhowr jeer ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud taas oo caddayn u ah halka uu khilaafkoodu gaaray